afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay inta la xaqiijiyay magaalada muqdisho waxaa lagu dilay afar ruux mid ka mid a shaqaalaha baarlamaanka oo lagu magacaabi jiro cumar dhalaxow ayaa lagu toogtay gudaha degmada waaberi waxaa la dhaawacay mid ka mid a shaqaalaha baarlamaanka oo gaariga la saarnaa degmada boondheere waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidanka booliska gaar ahaana ilaada waddooyinka ee taraafikada degmada dharkeyle gobolka banaadir waxaa ka dhacdilo qorshaysan oo loo geystay laba ruux oo shacaba siday viyooda u sheegeen dadka deegaanka dadka la dilay mid ka mid wuxuu ahaa ganacsade halka mid kalena uu ahaa macalin dhiga dugsi qur-aan ku yaala gudaha degmadaasi hay-adaha amniga soomaaliya ayaa wada xaqiijinta amniga magaalada muqdisho waxaana magaalada ka socda howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka ciidamada khasirintu waxay taagan yihiin guud ahaan waddooyinka gaar ahaan isgoysyada iyagoo gaadiidka baaraya weydiinana aqoonsiyo la xiriira qofka inuu wata in kale cabdulqaadir okey v o a muqdisho